dhegeystayaal kusoo dhawaada warka duhur ee raadiyo dalsan qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah
ciidamada dowladda federaalka oo howlgal ka dhan ah al-shabaab ka sameeyey deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha
gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya oo safar shaqo ugu ambabaxay dalka koonfur afrika
dowladda sacuudiga oo malaayiin lacag ah ugu deeqday dowladda soomaaliya si wax looga qabto abaaraha
wasiirka arrimaha gudaha oo qaabilay wafdi ka socda hay-adda caalamiga ah ee nabaddhiska
nabadoonxaad oo sheegay inuu ka badbaaday dil lagu xukumay muddo afar bilood ahna uu dhumaalaysanayey
dad baraakacyaala oo gaaray degmada mahada ee gobolka shabeellada dhexe
faahfaahinno dheeraad ah oo ka soo baxaya mas-uul ka tirsan degmada yaaqshiid oo la- lagu dilay qarax
wararka dibadda ee aad ku dhagaysan doontaan intuu warka socdana waxaa ka mid a dhegaystayaal
dhimasho iyo dhaawac ka dhashay ciidamada iska hor imaad dhex maray ciidamo iyo sidoo kale dad shacab ah
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale isku soo noqosho wanaagsan dhegaystayaal waa maalinimo talaadaha taariikhduna waxay ku haastaysan tahay soddonka bisha julaay ee bisha sideeda laba kun labaatan iyo labo ayraahda soddonka bisha agosto aynu ku bilownaa ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa howlgal ka dhana al-shabaab ka sameeyey deegaano ka tirsan shabeellada dhexe sida warkan uu ku faahfaahinayo mahad nuure axmed
warar kala duwan ayaa ka soo baxaya howlgallo culus oo ciidanka xoogga dalka qaybahooda kala duwan ay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka shabeellada dhexe ciidanka kumaha dooska danab ee xoogga dalka gaar ahaana ururka toddobaad guutada toban iyo lixaad ayaa howlgallo amniga lagu xaqiijinaya ka sameeyay deegaano dhowra oo ka tirsan gobolka shabeellada dhexe oo qeyb ay ka yihiin deegaanada jamaaca iyo ceel cadde ee gobolkaasi deegaanada markii hore ciidamada ay gaareen ayaa waxay ka sameeyeen howlgallo lagu xaqiijinaya ammaanka waxaana deegaanadaasi marka hore falal amniga lid ku ah ka geysan jiray dagaalhamo dagaalyahano ka tirsan al-shabaab howlgalkan ayaa qeyb ka ah howlgalka guud ee ciidamada xoogga dalka ay ka sameynayeen gobolka gobolada dalka kuwaas oo ka dhanay al al ururka al-shabaab ciidamadan ayaa maalmihii dambe howlgalladaasi ka wada gobolkaasi dadka deegaanka ayaana ku waramay in howlgalkaasi yahay mid lagu xaqiijinaya amniga
gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal gudoomiyaha golaha shacabka ayaa safar shaqo waxa uu ku tegay amaba ugu ambabaxay dalka koonfur afrika warkan waxaa eegaya waryaheena cali aadan axmed gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya sheekhada maxamed nuur sheekhada midoobey wafdi uu hogaaminayo ayaa shafar ama safar shaqo ugu ambabaxay magaalada johannesburg ee dalka koonfur afrika gudoomiyaha iyo wafdiga uu hogaaminayo ayaa waxaa garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho kasoo gootiyey xildhibaano ka tirsan golaha shacabka waxaayna ka qaybgelayaan shirka gudoomiyaasha baarlamaanka africa ee ban african parliament gudoomiyaha ayaa inta uu ku sugan yahay magaalada johannesburg ee dalka koonfur africa oo shirka markaasi kusoo bandhigi doono horumarinta golaha shacabka iyo sidii u wada shaqeyn buuxda ula yeelan lahaayeen baarlamaanka africa iyo kan soomaaliya sidoo kale gudoomiyaha golaha shacabka ayaa waxa uu kulamo markaasi ama kulamo daceedyo oo kala duwan kula qaadan doonaa madaxda kala duwan ee ka qaybgalaysa shirka isagoo markaasi kala hadli doona arrimo ku saabsan xaaladda dalka soomaaliya iyo taageerada baarlamaanka soomaaliya shirkan gudoomiyaasha baarlamaanka africa ayaa sanadkiiba mar la qabtaa iyadoo loogu hadlo sidii loo horumarin lahaa baarlamaanada africa iyadoo madaxda ay isdhaafsadaan talooyin kala duwan
dowladda sacuudiga ayaa malaayiin lacaga ugu deeqday dowladda soomaaliya si wax looga qabto xaaladda abaaraha warkan waxaa faahfaahinaysa ilhaan mustafe
xarunta gargaarka bini-aadanimada ee boqor salmaan ee dalka sacuudiga ayaa daahfuray wejigii labaad ee gurmadka degdega ah ee loo fidiyo soomaaliya si loo yareeyo saameynta abaarta dowladda sacuudiga ayaa sheegtay in lacag ku dhow toban iyo saddex milyan oo doolar ku garab istaagayso dadka dhibaataysan iyo kuwa u baahan bini-aadanimada iyo sii wadidda dhowrka ay ku leeyihiin dowrka ay ku leeyihiin waaye ka hortaga macluusha soomaaliya annaga oo ka duulayna awaamiirta boqortooyada sacuudi carabiya ee ah in la garab istaago dadka tabaalaysan ee dalalka walaalaha ah iyo kuwa saaxiibada ah waxaan daafurnay wejigii labaad ee gargaarka degdega ah si ay ugu qayb qaataan daboolidda baahiyaha bini-aadanimo ee dadka ay saameysay abaarta soomaaliya ayaa lagu yiri bayaan kasoo baxay xafiiska boqor salmaan lacag dhan afartan iyo toddoba dhibic laba boqol toban iyo afar bilyan oo ah lacagta riyaalka una dhiganta toban iyo laba dhibic sagaal bilyan oo doolar ayuu sacuudigu ku taageerayaa barnaamijyada cuntada iyo nafaqeynta caruurta iyo biyo iyo hooy la siiyo barakacayaasha abaarta wejigii koowaad ee taageerada sacuudiga oo lagu qiimeeyey lacag dhan toddoba dhibic toban iyo sideed malyan ayaa ka gacan geystay wax ka qabashada macluusha iyo saameynteeda
sanid nabadoon maxamed xasan xaad ayaa sheegay in dil lagu xukumay islamarkaana uu ka badbaaday muddo afar bilood ahna uu dhuumaalaysanayay sida warkan uu ku eegayay waryaheena cabdixid cabdulaahi daahir nabadoon maxamed xasan xaad oo ka mid ah dhaqanka soomaaliyeed oo toddobaadkan marti ku ahaa barnaamijka awoodda shanaad ee ka baxa telefishinka dalsan ee xaruntiisa muqdisho ayaa ka sheekeeyey qiso ku dhacday labada kun iyo toddobadii shan iyo toban sano ka hor isagoo hormuud u ahaa golaha dhaqanka beesha hawiye nabadoon xaad ayaa sheegay in uu dhuumasho ku jiray muddo afar bilooda kadib markii uu u baqay nafsadiisa xaad ayaa sheegay in golaha ammaanka dowladdii madaxweyne marxuum cabdulaahi yuusuf axmed ay ku xukuntay dil toogasho ah kadib markii ay ka horyimaadeen nidaamkii markaas jiray dowladduna ay u aqoonsatay dembiilayaal odayaasha hawiye waa siduu hadalka u yidhi wuxuuna magac dhabay nabadoon xaad rag hadda nool iyo kuwa geeriyooday oo xukunka maalintaas riday
qoraalkan b b c ayaa lagu daabacay waa labadii kun iyo toddobadii soddonkii novembar koob iyo toban saac afartan iyo sagaal daqiiqo soo galay internetka
muxuu sheegaasna nabadoon maxamed xasan xaad oo dhuumasho ku jira axmed deeriye maalmihii allah u naxariistee waxaa iwaan looga dhigay xaad oo dhuumasho ku jira gudoomiyaha golaha dhaqanka beelaha hawiye maxamed xasan xaad ayaa sheegay inuu dhuumasho ku jiro kadib markii uu nafsadiisa u baqay qatartaa wajahda maxay ahayd
waa la xukumay waa la xukumay waxaa fadhiistay golihii la dhihi golaha ammaanka oo madaxweynaha cabdulaahi ugu horreeyey oo hataa gabrar ou ka ahay muxuu ahay hormuudka maxamed dheera ku jiray allahu naxariiste cabdiqaybgeed ku jiray darwiish ku jiray raggaasaa fadhiistay wayna xukumeen waxaa la yidhi odayaasha hawiye isku sheegaaho waa criminal dembiilayaal waay gudoomiyahan ha la dilo inta kalena lasoo xirayno ani waa cararay marka dhuumanayay afar bilood waxaan ku dhex dhuumanayay magaaladan muqdisho meel noogama bixino warkaygani shaqadeyna waa watay saasaan ku safety garoobaan ku badbaaday laakiin ammaanteeda iyo waxaa iska lahaay nuur caddi allahu naxariista kaasaa hawiye isagaa golaha hawiye badbaadiyey markii dambe intuu axmed diir isagaa soo daayey isagoo baydhabo ku xiran aniga isagaa iga soo saaray muxuu ahay dhuumashadan ku jiray odayaasha intooda kalena asaa xafiiska sameeyey weliba wakti dhib badan inay ku qaadataan aan la socda haddii alle saas inuu arrintaas sameeyo waa ku mahadsanayaa waan ugu ducayn insha allah cabdiwaxiid cabdulaahi daahir warbaahinta dalsan muqdisho waa tahay dhegeystayaal weli waxaad la socotaan warka duhur ee raadiyo dalsan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalka soomaaliya axmed macalin fiqi ayaa kulan la qaatay wafdi ka socda hay-adda caalamiga ah ee nabaddhiska wafdigan uu hogaaminayay axmed cabdulaahi ayaa wasiirka la wadaagay qorshooyinkiisa ay soo qabteen airaahda shaqooyinkai ay soo qabteen guulihii ay ka gaareen iyo shaqooyinka hortabinta leh ay doonayaan inay wasaaradda kala shaqeeyaan wasiirka ayaana uga mahadceliyay hay-adda caalamiga ah ee nabaddhiska shaqooyinka ay kasoo qabatay gobolada dalka isagoona carabka ku adkeeyey inay wasaaradda si dhow ula shaqeyn doonto iyadoona xoogga la saarayo halkudhigga dowladda oo ah soomaali heshiis ah dunidana heshiis la-ah
faahfaahinno dheeraad ah ayaa waxay kasoo baxayaan mas-uul ka tirsan degmada yaaqshiid oo qarax lagu dilay warkan waxaa eegaya wariyaheena saleebaan al cadaala faahfaahin dheeraad ah ayaa waxa ay ka soo baxayaan qarax lala beegsaday mas-uul ka tirsanaa mid ka mid ah degmooyinka koolka banaatir kaasi oo xalay xili dambe qarax lagu dilay sida wararku ay sheegayaan wararka aynu helnay ayaa waxa ay sheegayaan in qaraxaasi oo jugtiisa si weyn looga maqlay dhowr degmo oo ka mid ah koolka banaatir ayaa la- oo laga- ayaa waxaa lagu dilay gudoomiye ku-xigeenka degmada yaksheet macalin xuseen biloweyne dilka ayaa loo adeegsaday qaraxa lagu xiray gar- eh, gaarigiisa xili uu ku sugnaa xaafad lagu magacaabo bulamaxay oo ka tirsan degmada kaaran ee gobolka banaadir qaraxa kadib ciidanka ammaanka ah ayaa howlgallo waxay ka sameeyeen koobta uu qaraxa ka dhacay mana la shaacin cidda ay kusoo qabteen howlgalladaasi lagu baadikoobayay eh, dadkii ka dambeeyey dilka guddoomiyahaasi loo geystay weli maamulka gobolka waxwar ah kama aysan soo saarin dilkaasi loo geystay gudoomiye ku-xigeenkii siyaasadda maamulka degmada yakshiid macalin xuseen biloweyne
aad baad u mahadsan tahay saleebaan dad barakacyaal ah ayaa gaaray degmada mahadaay ee gobolka shabeellada dhexe warkan waxaa eegaya mahad kuwaara saanaan ma- maahan u joognaa ilmahayni unuku waxaan cugno ma haysano gaajaana dishi ma iska warahayno ilmahayni waa dhammaadeen baahiyay u dhammaadeen in ka badan kun iyo shan boqol oo qoys oo kasoo barakacay abaarta ka jirta deegaana hoostaga degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa gaaray degmadaasi waxaana ay xoryo barakac ah ka samaysteen xaafadaha kala duwan ee degmada mahadaay qoysaskan ayaa dhowrkii sano ee lasoo dhaafay helin waxsoo saarkoodii beeraha maadaama noloshoodu ay ku tiirsaneed tacabka beeraha iyo dhaqashada xoolaha oo iyagu ay abaartu saamaysay barakacayaashan oo isugu jira caruur haween iyo dad da ah ayaa xilligan wajahaya xaalad nolol oo aada u liidata waxaana ay ku baaqeen in gurmad deg deg ah lasoo gaarsiiyo walaal unuka beer nooma bixin lacag la'aan waana haysaa beer waxaan ku falana male khaaja waana haysaa shaqa male meelan ka shaqaysana male beeri waxaan ku falana male roob nooma diin hubi ma haysana beer ma tacbane khaajan akhlahan u dhisana oo u fadhane hunguri ma haysani waa qadooynaay akhlaaq meeshaan ku dhisanay wax ma haysano roob ma noo do'in hubi ma haysano saanaan ma- maahan u joognaa ilmahayni unuku waxaan cugno ma haysano gaajaana dishi ma iska warahayno ilmahayni waa dhammaadeen baahiyay u dhammaadeen unuku waa baahannahay waa baahannahay ayo hubi ma haysano hubi ma haysano ihi afar sano wax ma tacbanin beesa la'aan beesa la'aan wax ma haysano ihi magaciisigii bii la'aan bii la'aan roob la'aan beerahaana wax maku falana ma haysano beesa la'aanaan hayso haa bees la'aanaan hayso haa ani jiisa ahay ma shaqaysan kari aragti een waxaa ka jirto baahi aad u fara badan oo maxaan kuu sheegaa ceel ma hayno oo ma hayno een daawo ma hayno waxaan kuu sheegaya waxaan kaamka iyo waxaan la qoraayo fara kuma hayno alxamdulilaahi waxaan u baahannahay in maaragta hay-adaha maaragta gargaar degdeg leh ay noo fidiyaan waa naga codsi intaas baahidaas oo intaas u ballaaran sidaas u ballaaran ayaan haynaa oo tuulada shaan ka jirta oo baahi maxaan kuu sheegaya ceel la'aan maxaan kuu sheegaya een webiga oo nagu soo fastahayo oo maaragta een buur inanaalaga dhigaba xataa aan u baahannahay maxaan kuu sheegaya een daawo la'aan intaba waa na haysaay wabilaahi towfiiq beeraha iyo xoolihii waa marna een inta badan biyaa naga gooyo xoolaha maxaan kuu sheegay hadda sida fasalkan hadda aan ku jirno roob ma awsan noo do-in abaar badanaa ka jirta ayaga naftarkooda xoolaha waa la rorjinaayo maaragta een qaaja darteeda oo roob naguma do-in webigana waaba sitimaa xataa nooma jooginbo marna waana gooynaay iyo maaragtay dalagii aan dhignay waa naga gooynaay marna maaragtay araa- abaartaasaaba jirto cirka iyo webigaba aan isla waaynayn
xogayaha dowladda hoose ee degmada mahadaay cabdulaahi cali furuqle ayaa sheegay inay sii kordhayaan qoysaska kusoo barakacaya degmada mahadaay waxaana uu hay-adaha samafalka dowladda dhexe iyo maamulka hirshabeelle ugu baaqay inay gurmad deg deg ah lasoo gaaraan dadka ku barakacay abaarta ilaaha marka koowaad mahad iska leh maanta degmada mahaday waxaan booqanay kaamka dadka barakacayaasha degmada mahaday oo usoo xaaladooda xaaladooda caafimaad iyo xaaro- xaaladooda nololood u kuurgelaynay maadaama abaaro fara badan ay dhaceen dadkii xoolihii ay ka baaba'een beer aysan jirin Eh, dad barakacayaal ah oo degmada mahaday duleedka degmada mahaday iyo gudaheeraba gudihii magaalada markay buuxsantay haddana duleedkii aan ku soo dhoweynay dibudejin u baahan eh, roob oo ku da'ayo aan hoy eh, ay uga gambadaan aan haysan eh, quudin kale aan haysan beer aysa u bixin xoola aan qabin soo barakacay degmada mahaday soo buuxiyey ugu yaraan kun iyo shan boqol oo qoys ayaan ku soo booqanay kaam barwaaqo kaamka la yidhaah oo la magac baxay oo ku yaallo duleedka magaalada ee, degmada maaday waacda kacaanka ee, laga dah furay dadka lagu soo dhoweeyo dibudeji halkaas looga suubiyey waxaan rabaa meeshaan ee, inaan baaq uga diro ee, hay-adaha caalamiga ah iyo kuwa samafalayaasha ah iyo wasaaradda gargaarka iyo masiibooyinka maaraynta iyo masiibooyinka dowladda federaalka soomaaliya ee, inay gurmad bini'aadanimo dadkan la soo gaaraan midda dowlad goboleedka ee, guddiga masiibooyinka iyo maaraynta dowlad goboleedka hirshabeelle ee, hay-adaha samafallada qaybahooda kala duwan mahad axmed calasow raadiyaha ee telefishinka dalsan magaalada jowhar halka warkaas aad kala socotaan waa idaacadda dalsan ee magaalada muqdisho tahay dhegeystayaal markaana kusoo dhawaada wararka dibadda ugu yaraan labaatan qof ayaa ku dhimatay boqolaal kalena oo ay ku dhaawacmeen iska horimaadyo ka dhacay agagaarka baarlamaanka ciraaq ee magaalada baqdaad gantaallo hoobiyaal iyo qoryaha darandooriga u dhaca ayaa loo adeegsaday iska horimaadyo dhexmaray ciidamada ammaanka ciraaq iyo taageerayaasha wadaadka shiiciga ah ee muqtada al sadar isbahaysiga si siyaasadeed ayaa ku guuleystay tiradii ugu badnayd ee kuraastii baarlamaanka ee doorashadii sanadkii hore balse isniintii ayuu muqtada waxa uu ku dhawaaqay inuu xirayo xafiiskiisa siyaasadeed taasoo keentay in taageerayaashiisa ay xoog ku galaan xarunta madaxtooyada guud ahaan dhegeystayaal warkii aad kala socoteen radio dalsan waa inaga intaa ciddu warkeenu seego waxay dib uga daalacan karaan bogga aan ku leenahay radio dalsan com
wararka aad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tale la hel